halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeen internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiyo barkii duurnimo ee xiliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xiliga washington waa maalin khamiis ah koiyo labaatanka bisha abriil labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah heerka shaqola'aanta dhallinyarada wax ku baratay xeryaha dhadhaab oo sii kordhaysa
caqabada ugu weyne haysataa waxay tahay dhallinyartii markay wax bartaan ma haystaan meel ay aadaan ama meel ay waxbarasho kale ay u aadaan oo ay sii kororsadaan oo maaragtay tacliintooda jaamacada ay usii aadaan waxay kaloo haysan haysanin meel ay ka shaqaystaan waxay kaloo haysan haysanin sharciyo ay ku socdaali karaan oo meel kasta ay ku aadi karaan waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoonka ardayda jaamacadda boosaaso oo markii ugu horreysay loo doortay gabadh sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah qasiidooyinka bisha ramadaan iyo ciyaarihii marka horese kusoo dhowaada warkii dunida xiisad ayaa kasoo cusboonaatay barqanimadii maanta gudaha iyo hareeraha masjidka alaqsa ee magaalada qudus iyadoo ciidamada yuhuudda ay ka saareen barxadda dadka reer falastiin ee ku cibaadeysanayay masjidka alaqsa salaadii subax kadib si ay usoo galaan dadka yuhuudda ah israa'iil ayaa soo rogtay go'doomin amni oo ka bilaabmaysa shanta galabnimo muddo laba maalmood ah waxaana la xirayaa dhammaan meelaha laga galo marinka khaza falastiiniyiinta ayaa sidoo kale loo ogol yahay in ay u galaan israa'iil xaalado biniaadantinimo iyo caafimaad oo gaar ah halay fiidkii ayay ciidamada israa'iil duqeymo cusub la beegsadeen khaza waxayna bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay beegsadeen xarumaha ciidamada xamaas taasoo jawaab u ahayd gantaal laga soo tuuray marinka laakiin ma jiro xisbi falastiini ah oo weli xaqiijiyey in gantaalkaasi la riday lama sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay labadaasi shil balse booliska israa'iil ayaa sheegay in guri ku yaala magaalada sidrood uu burbur yar soo gaadhay iskoorimadyada ka dhacay daanta galbeed ayaa sii kordhiyey cabsida laga qabo in xiisaddu ay faraha kasii baxdo milatariga dalka ruushka ayaa sheegay inay si guul ah u sameeyeen tijaabadii ugu horreysay ee gantaal cusub oo qaaradaha isaaka la gudba hubkaas oo uu madaxweyne valadimir putin ku sheegay in uu ka dhigi doono wadamada reer galbeedka in ay si qoto dheer ugu fikiraan ka hor inta aanay qaadin tallaabooyin gardarro ah oo ka dhan ah ruushka sida uu hadalka u dhigay tijaabada gantaalka sarmaat ayaa kusoo beegantay iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa moscow iyo wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulaanka ruushka ee dalka ukraine waxayna hoosta ka xariiqday in kremlenka uu xooga saarayo dhinaca horumarinta hubkiisa nukliyarka xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca dalka mareykanka john kerby ayaa sheegay in ruushka uu maraykanku siiyey ogeysiis hordhac ah oo ku saabsan tijaabada gantaalka iyadoo la raacayo heshiiska cusub ee start ee xakameynaya hubka nukliyarka ee u dhexeeya moscow iyo washington sarmaat waa gantaal culus oo hawshiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey wuxuuna ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nukliyarka ee sida fudud isaga kala gudbi kara qaaradaha wuxuuna bedelayaa gantaalka lagu magacaabo voivoda kaas oo udub dhexaad u ahaa gantaalada xambaara hubka nukliyarka ee dalka ruushka halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a heerka shaqola'aanta dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sii kordhaysa taasoo keentay in qaar ka mida dhallinyaradaasi ku dhaqaaqaan waxyaabo naftooda khatar gelin kara sida mukhaadaraadka cabdulaahi shariif daauud oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada ayaa wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur cabdulaahi iyagol uga waramay caqabadaha haysta dhallinyarada
waxaan rabaa inaan ka hadlo caqabadaha haysta dhallinyarada ku barbaartay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa jirta in dhallinyaradu gurigiiba intaa tiro ah ay ka soo barbaarto qaxootig sidaad la socotaan waxaa la degan yahay almost soddon sano ayaa qaxootig hadda uu dhisan yahay dhallinyaro badan baa wax ka soo baratay oo xagga iskuulaadka xagga diiniga madaarista caqabada ugu weyne haysataa waxay tahay dhallinyartii markay wax bartaan ma haystaan meel ay aadaan ama meel ay waxbarasho kale ay u aadaan oo ay sii kororsadaan oo maaragtay tacliintooda jaamacada ay usii aadaan waxay kaloo haysan haysanin meel ay ka shaqaystaan waxay kaloo haysan haysanin sharciyo ay ku socdaali karaan oo meel kasta ay ku aadi karaan maadaama waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan ay maaragtay uu maanta uusan ahayn waddan degan oo xasiloonadiisi boqolkiiba boqol isku halayn karo oo taana kasii daran tahayba dhallinyaradii qaxootigu ku barbaartay oo nidaamkan sistamkan la qabsatay oo inta wax ku baratay aysan waddankaasba aysan la qabsan karin arrimahaas ayaa jira taas oo runtii murugo fara badan ku haysa waalidiintii wax dhalay iyo weliba maclimiintii iyo dadkii waxgaradka ahaa oo dhalintii oo runtii meel ay u kala dhaqaaqaan laha cabdulaahi waxaad ka mid tahay dhallinyarada inta badan u dooda xuquuqda dhallinyarada iyo horumarkooda marka caqabadahan haystaa dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhabaad ka dhawaateetay shaqala'aantaoo kale waxaan ognahay saamayn fara badan oo dhanka nolosha inay ka dhalatay marka saamaynta ugu badan ee dhallinyarada la soo diristay maxay tahay dhanka shaqala'aanta taa waxay keentay in dhallinyaro badan ay isdileen sidaad la socotaan sidoo kaleeto ayadoo aysan ficnayn oo arrintaas ay tahay iimaan daro haddana waxaa la sababayn karaa inay ay inta badan ay naftoodii la sheekaystaan kadibna shayddaanku uu ka faa'iidaysto waxaa kaloo ka dhalatay in oo tahriib ay galaan oo waddamadan afrikada oo xabsiyadoodii qaarkood ku jiraan ayagoo meelo kale nolol ka raadiyey waxaa kaloo jira in dadka qaarkood ay meelo kale ay nolol ay ka raadiyaan aysan u habboonayn qofka maaragtay inuu nolol ka raadiyo aysan ahayn waxaa kaloo dhigixi karta haddii dhallinyarada xitaa ay dhacdo in sidaas ay u taagnaadaan in muxuu ahaaye ay ka fikiraan inay meelo xun ay ku biiraan ama meelo aysan munaasab ahayn ay aadaan marka taas darteed waxaa weeyaan arrintaas waxay u baahan tahay in loo helo maarayn oo loo helo talo oo loo helo maaragtay jadwel oo dhallinyaradaas lagu maalgelin karo ama shaqo loogu abuuri karo ama maaragtay lagu mashquulin karo waxaad arkaysaa dhallinyaro oo heer xitaa jaamacad helay oo waxbarashadood markay ficneen jaamacado oo hay-adaha ama fursado kale ay ku heleen oo haddana qaxootiga kusoo laabtay derbiyaha iska fadhiya ama muqaaxiidaha meelaha laga shaaha iska fadhiya qaarkoodna dharaagis bay isticmaalaan oo balwaday yeesheen way fikirayaan oo muxuu ahay xashiishadii iyo muxuu ahay waxyaabaha maandooriha ayaa kusoo batay taasna waxay sababi kartaa kolley waa la garanayaa marka waxaana koosgareeyey shaqola'aanta ayaa koosgaraysay waayo qof walba maanta haddii shan wiil ama shan maaragtay oo kuray ay usoo qalinjibiso ama wax u barato meel ay aadaan ma laha gurigay u fafadhiyaan marka arrintaas ayada ayaan maaragtay waxaan aan ku baaqayaa in dadka waxgaradka ah hadday ahaan lahayd ama hay-adaha samafalka oo inta badan qaxootiga caawiya ama dowladda ama muxuu ahaaye dadweynaha soomaaliyeed oo samaha jecel ama ganacsato ha noqoto ama maaragtay muxsiniin ha noqdeen in dhallinyartan oo la maareeyo oo loo sameeyo muxuu ahaaye qaab ay maaragtay oo shaqo loogu samayn karo cabdulaahi waxaad ka dhawaajisay inay jiraan dhalinyaro fara badan oo ka baxday jaamacadaha oo ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oon wax camala haysanin waxaan ognahay kuwii shaqooyinka helay in wax ka yar boqol dollar ay ku shaqeeyaan qaarkood ay xaasas ay yihiin ama ilmo iyo qoysasay leeyihiin marka ka waran markii laga tago kuwaasi shaqala'aanta kuwa kaleeto ee shaqeeya balse xaasas kale noloshooda ma ku filan tahay dhaqaalahaasi ay qaataan hayadaha samafalka ay ka helaan runtii dadka hadda ka shaqeeya qaxootiyadan waxay uga dhigan tahay keli ah qofka inuu ugu yara badbaadayo istaraskii iyo inuu meel keligiis fadhiyo murgo keli ayuu ugu badbaadayaa balse ma ahan wax ku filan baahidiisa waxaa weeyaan waa wax oo maaragtay shaqo oo maadaama asaga waxaa la dhahaan hay-adaha maadaamaadi qaxooti ahayd oo lagu caawiyay adigna waa inaad shaqada dadka ku caawisaa marka wax yaroo guna ah oo shaaha unbaa la siiyaa maogii wax hadda misheer way la dhihi karo oo qof ku shaqayn kara ma ahan mana ku filna mana ku filnaan karaan qofka maanta baahida jirto duruufaha jiro waxyaabaha jiro midda kale ayadoo weliba aysan jiranba raashinka ama waxyaabaha yaroo musaacadaadka hay-adaha bixiyaanba ay yihiin wax maanta hadda maanta lagu xisaabtami karo oo dadka kuma xisaabtamaan inta badan maasha allaahu dadku waxay ku nool yihiin ayaga iscaawiya oo dadka qof walba qof kale oo markaas oo familadiisa ah ayuu inta badan ku tiirsan yahay oo gacan siiya hadduu oo dibadda uu wax ugu soo diri lahaa hadduu uu meelaha uu shaqo kale u aaday uu wax usoo diri lahaa inta badan qaxootiga noloshiisii ugu fiican intaas ayuu ku noolyahay ayadoo basically oo aan ugu mahad celinayno oo maaragtay xagga biyaha waxbarashada ammaanka oo xagga dowladda kenya iyo hay-adaha aad iyo aad maaragtay arrintaas maaragtay aan ugu mahad celinayno ay arrintaas ay wax badan ay ka qabteen laakiin noloshii iyo shaqadii iyo oo muxuu ahaaye waxyaabo badan oo maaragtay bulshadu ay baahideeda ahayd biniaadinka baahidiis ilaahay unbaa dabooli karee ma haystaan marka tusaale ahaan oo kale cabdulaahi nin dhallinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay oo haddana shaqala'aan xero qaxooti jooga bal markaad sawirta xaaladiisa runtii waa arrin murugadeeda leh oo qofkaas waayo qofka haddii xitaa uu caami iska yahay uusan waxba soo baranin waxaa laga yaabaa inuu maaragtay shaqooyin shaqooyinkan iska iisiga ah ama hamaaliga ha noqoto ama ragga qaara hadda waxay sameeyaan guryaay dhisaan ragga qaar maaragtay musqulay qodaan ragga qaar waxay sameeyaan muxuu ahaa shaqooyin yaryar bay qaabtaan qaar gaari gacmay wataan qaar biyay dhaamiyaan marka shaqooyinkaasna ma gali karo qofkan hoogar wuxuu naftiis iska dhaadhicinayaa nin hoogar mustawa ahaan ka sareeyo shaqadan oo uu raadinayo shaqo ka weyn shaqadii ka weynna uusan helaynin marka qofkaas waxa weeyaan runtii wuxuu ka khatar badan yahay dadka wax baranin asagaa ka khatar badan waayo naftiiskiisa naftiisa wuxuu maaragtay iska dhaadhicinayaa inuu nin wax bartayna u yahay wuxuu xaq u lahaa uu mudnaan uu la'yahay marka taas waxay sababaysaa inuu qofku uu maaragtay asagoo nool oo nafta qalbiga ka dhinto oo dismoraali uu noqdo oo maaragtay dhibaato badan soo wajahdo waxaa jirta dhalinyaro oo markay meelaha wax ka bartaan oo hay-adaha ay shaqo ka heli jireen oo inta badan hay-adaha shaqo siin jireen waxaa kaloo jirtay in xagga iyo soomaali maamul goboleedyada ha noqoto ama mrta isbitaalada ha noqdo ama waxbarashada ka jirta halkaas macalinimo xaggaas shaqo u doonan jireen waxaad moodaa hadda muddooyinka dambe inay shaqadaas soo yaraatay ayadoo laba arrimood loo sababaynayo arrinta koowaad waxaa way tahay inuu qofkii maadaama uu meeshan ku barbaaray uu la qabsan waayo sistamkaas iyo nidaamkaas iyo xasilooni la-aanta oo maarata inta badan oo dadku ay ka cabanayaan ay dhallinyaradu ay ku leeyihiin khatar badan baa jirto inta naftay khatar gelin lahaa qaxootigan iska joogaya uu ku leeyahay uu maarata uusan shaqadii aadaynin iyadoo maaratay arrintaas naftirkeedii oo so gaabis ku imaaday iyo dhallinyaradii oo isku badatay naftirkeedii oo aada isugu bateen markii hore inta wax taqaano way yaraayeen intana shaqay helaayeen laakiin hadda intaas kumaan baa soo baxday oo waxbartay oo shaqo u baahana soo baxeen meelna looma haayo marka arrintaas iyada ah waa arrin in laga fikiro oo laga tashado oo maaragtay inta dadka waxgaradka ama dowladda ha noqoto dhinac walba in layska kaashado dhalintaas in la badbaadiyo ayaan ku talin lahaa kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi shariif daa-uud oo ugu warramayey axmed nuur cabdulahi iyo golkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka nebi amaanka
Guarra
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markii ugu horreysay ayaa guddoonka ardayda jaamacadda boosaaso loo doortay gabadh dhalinyaro ah iyada oo doorashada oo ka dhacday jaamacadda gudaheeda uga adkaatay laba wiil oo tartanka la galay warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf doorasho si weyn loogu hardamay oo ay ka dhex muuqdeen gabdho iyo wiilal ku tartamayey hoggaanka cusub ee ururka ardada jaamacadda boosaaso ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda ee magaalada boosaaso tartankan ayaa ahaa mid u furan gabdhaha iyo wiilasha dhigta kuliyadaha jaamacadda oo hab online ah ay codayntaasi u dhacaysay waxaana ugu dambayntii tartankaasi isku soo taagay gabar iyo weliba laba wiil salma cabdikariin ibraahim ayaa codaynta kadib kaga guulaysatay labadii wiil ee tartanka adag la galay taasoo noqonaysa markii ugu horreysay inay gabar hogaamiso ardada jaamacadda guddoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka bari isaaq salaad dalbooni qaar ka mida guddoomiyaasha ardada jaamacadaha magaalada ayaa boogaadiyay gabadhan maanta loo doortay hoggaanka ardada guud iyagoona u rajeeyey in si isku mid ay ugu adeegto wiilasha iyo weliba gabdhaha runtii aad baan u soo dhowaynayaa guddoomiyaasha ardayda ee jaamacadaha runtii way nala shaqeeyaan haddaan nahay maamulka dhallinyarada gobolka bari waxaana rajaynayaa salma inay sidaasi la mid ah nala shaqayn doonto
ugu horayn waxaan u hambalinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddoonka cusub ee ardayda jaamacadda boosaaso walaashay salme cabdikariin ismaaciil iyo xisbigeeda waxaan si khaasa ugu faraxsanahay xisbigii aan asaasay ee wadatashi iyo waxqabad inuu mar labaad ku guulaysto hoggaanka guud ee ardayda jaamacadda boosaaso taas waxay ii tahay farxad weyn aan la soo koobi karin waana ku kalsoonahay gabadha kartideeda waxa weeye inayna ka soo bixi karto shaqooyinka baaxadda leh waa rajaynayaa maadaama ay jaamacadda intaa leeg kaga guulaysatay waxa weeye weliba dhibco aad iyo aad u badan codad aad iyo aad u badan ku soo baxday oo runtii taasuna waxay caddayn u tahay dadaalkeeda iyo kartideeda middaa aan leeyahayna waxay tahay horta selmo waxaa tahay gabadha ugu horraysay oo guddoomiso ka noqotay ardayda guud ee jaamacadda boosaaso waxaanad ku dhiiritay boosishinka inaad ka soo baxdo oo dadka gabdha ardaydaas aad mataqaanaa masiirkooda jaamacadda dhankeeda aad mataqaanaa hogaamiso guddoomiso selmo ugu hambalyaanayaa markuu ugu horraysay inay noqotay gabadha ugu horraysay oo ururka ururada ardayda jaamacadda jaamacadaha magaalada boosaaso gabadha ugu horraysay oo ku guulaystay guddoomiyaha inay noqotay runtii wayna farxad gelinaysaa taasna waxaan filayaa aanan la socdaa inay hadda ku yaryihiin gabdhuha guddoomiyeeshooyinka ama xilalka mataqaanaa sare ka haya ururada ardayda jaamacadaha ka jira magaalooyinka ee magaalada ama puntland gaar ahaanba dhinaca kale gabadha maanta loo doortay hoggaanka ardayda salmo cabdikariin ismaaciil oo madasha hadal kooban ka jeedisay ayaa sheegtay in si isku mida ay ugu adeegi doonto ama tusaale ugu horreysa horumarkaa boostan waa wada guulaysatay waxaan ahaan doonaa insha allah mid markaas dhammaan ardayda jaamacadda isku xirta iyo jaamacadaha kala duwanba xilka aan qabtay maanta uma qaban mid i doortay iyo mid ii codeeyeyba waxaan u qabtay ardayda jaamacadda booso dhammaantood guddoomiyaha xaafadda buurcad maxamuud axmed samater oo ka qaybgelayey kulankaasi madasha ah ee doorashada dhallinyarada ayaa hadal kooban u jeediyey waxaana uu isugu jiray dardaaran iyo bogaadin
waxaa lagaa rabaa selmo inaad soo dhisto xukuumad loo dhan yahay oo dadkii aad ka guulaysatay dhammaan aad si cadaalada aad maaragtay u soo dhisto sidoo kale waxaa lagaa rabaa inaad samayso insha allah waxaan kaa rajaynana ammaano sidoo kale waxaan kaa rajaynanaa dee kulamo badan iyo meelo badan baa ka qaybgelaysaa waxaa lagaa rabaa in ay sidqi inaa leedahay oo run yuusuf maxamuud v o e boosaaso
hamogaanin dhegayste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efamyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobadiyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasami sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo faarax bluu
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xibinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay kooxda arsenal ayaa xalay afar iyo labo uga badisay kooxda ay dariska yihiina chelsea ciyaar ka tirsaneed horyaalka ingiriiska weeraryahanka da-da yar ee arsenal edn keta ayaa dhaliyey goolashiisii ugu horeeyey ee premier leaga iyadoo arsenal ay dib ugu soo laabatay rajadeedii kaalinta afraad kadib guushii xalay halka labada gool oo kalena ay u dhaliyeen emily smith row iyo saka macalinka arsenal michael arteta ayaa abaalmariyey ciyaartooydiisa da-da yaree arsenal ee ciyaartii xalay uu ciyaarsiiyey gaar ahaan inketa iyadoo labayabaatan jirkan uu xalay ku baashaalay garoonka stanford bridge chelsea ayaa dhinaca kale labada gool waxaa u dhaliyay timo warner iyo kabtankooda kaiser asbikueta waa markii ugu horreysay muddo soddon sannadood ah oo kooxda chelsea garoonkeeda looga badiyay saddex kulan oo isku xiga dhammaan tartamada ay ciyaartay waxaana guuldarooyinkan sabab u ah qaladaad badan oo ay sameeyeen ciyaartooydeeda chelsea ayaa weli la daalaadhacaysa niyadjabkii kasoo gaaray cunaqabateyntii la saaray milkiilaha naadigaasi roman ibrahamofig iyadoo sidoo kalena toddobaadkii hore kooxda real madrid ay ka reebtay koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions league oo ay chelsea difaacanaysay manchester city ayaa ayna dib usoo ceshatay hogaanka horyaalka ingiriiska kadib markii ay saddex iyo eber kaga soo badisay kooxda brighton albion waxaana goolasha qeybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyey riyads maheres fiil foden iyo bernan silver liverpool ayaa hameen hore si ku meel gaara u qabatay horyaalka ingiriiska kadib markii afar iyo eber uu ku garaacday kooxda manchester united kooxda evertonna waxay xalay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta gool barajo ah ka heshay kooxda lester city oo ay ku kala baxaan hal iyo hal halka kooxda patrick fiera ee crystal palacena ay xalay guuldaro qaraar kala kulantay kooxda newcastle waxaana goolka qura ee newcastle dhaliyay daqiiqadii soddon iyo labaad ee qeybtii hore ee ciyaarta ciyaaryahankooda miguel almiron horyaalka ingiriiska oo ay ka harsan tahay lix kulan oo qura waxaa horkacaysa kooxda manchester city oo leh toddobaatan iyo toddoba dhibcood liverpool oo baacsanaysa oo ku jirta kaalinta labaadna waxay leedahay toddobaatan iyo lix dhibcood halka kaalinta saddexaadna ay ku jirta chelsea oo leh lixdan iyo laba dhibcood iyadoo kaalmaha afraadna ay ku wada jiraan kooxaha arsenal iyo tottenham oo leh min konton iyo toddoba dhibcood ugu dambeyntiina horyaalka sbain waxaa hogaankiisa sii dhaarisatay kooxda real madrid kadib markii saddex iyo hal ay uga soo badisay kooxda asasuna atletic madridna waxay eber iyo eber la gashay kooxda granda halka katefna ay labiyo eber uga soo badisay kooxda saltafigo caawana waxaa is arki doona kooxaha barcelona iyo real sociad sbanyol iyo raya falcano halka kooxda lafantana ay martigelin doonta kooxda safiya xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku odanaysanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
مدوك عايهي الله وطيب آن عبن الله أولو نبيو السلام أولو نبي يا سلام مسيح ربه سان سلام وحان عوين الله عشري سوى أذو الله وإبآن عبن الله أولو نبي والسلام أولو نبي يا سلام أسوى به سان سلاما lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag waa maxamed bihi ونوح إبليل وموسى إبليل وعيسى إبليل ومخلوق إبليل أول نبي والسلام أول نبي يا سلام وبإيسان سلاما والنور وحان علم رحمتك وعاي هي وإبآن عبن وويني أمر كرر ويني حب بدن وويني أندمن waa baari dhaga nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiilii dhammaystiran waa weynee amar kulul waa yeelee xoog badan waa weynee aan dhiman waa baari dhaga nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiilii dhammaystiran
qasiidadaasi uu nagu luqaynayay shimaali axmed shimaali ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a wadila sidaas iyo nabadgelyo